تجلت قدرة الباري في كوننا وهزت وهزت روعة الصنع قلوبنا
تجلت قدرة الباري في كوننا وهزت وهزت روعة الصنع قلوبنا لوحة مشرقة جمالها خلاب صورة مضيئة إبداعها ينساب لوحة مشرقة جمالها خلاب صورة مضيئة إبداعها ينسى سل الواحة الخضراء والماء جاري وهذه الصحاري والجبال الرواسي سل الواحة الخضراء والماء جاري وهذه الصحاري والجبال الرواسي سل الروض مزدانا سل الزهر بادي سل الليل والإصباح والطير شادي
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته wacan oo wanaagsan ikhyaaray idilkiinba meel waliba aad nagala socotaan ku soo dhowaada barnaamijka sahanka dhaqaalaha oo toddobaad waliba goortan oo kale aad kala socotaan idaacadda islaamiga ah ee andalus toddobaadkan barnaamijka waxaan ku eegi doonaa gadoodka ka dhanka ah lacagta shilin soomaaliga ee ka taagan waddanka waxaa xilligan ku soo beegay dhibaatada ka dhalan karta haddii gebi ahaanba ay meesha ka baxdo lacagtan iyo cidda danta ugu jirta iyo xalka waxa uu yahay arrimahaas ayaan toddobaadkan barnaamijka ku eegi doonaa halkaad naga dhegaysanaysaanna waa andalus xarumaheeda wilaayaadka islaamiga ah ama baraha aanu ku leenahay internetka ee soo dhowaada mar kale
تجلت قدرة الباري بكوننا وهزت وهزت روعة الصنع قلوبنا لوحة مشرقة جمالها خلاف صورة مضيئة إبداعها ينساب لوحة مشرقة جمالها خلاب صورة مضيئة إبداعها ينساب waa hagaag lacagta soomaaliga waxaa loo yaqaanaa shilin astaanteeduna waa s o s ama soos shilin soomaaliga waa lacag maxalli ah oo aan laga isticmaalin meel ka baxsan gudaha dalka soomaaliya xitaa qaar ka mid ah gobollada dalka ayaysan ka shaqayn qiimaheeda suuqyada caalamiga aad buu u hooseeyaa amaba waxaan dhihi karnaa kamaba shaqayso ma jiro dal maanta ku dhiiranaya inuu wax kaaga iibiyo lacagta shilin soomaaliga ganacsatada soomaaliyeed markii ay dibadda ka soo iibinayaan badeecadaha waxay dalka ka qaadaan dollar sidoo kale markii ay badeecado dibadda geynayaanna waxay la soo laabtaan dollar lacagta shilin soomaaliga waxaa markii ugu horreysay la soo saaray sannadkii kun sagaal boqol labi-iyo lixdankii kadib midnimadii waqooyi iyo koonfur wixii intaa ka horreeyeyna waxaa dalka laga isticmaali jiray lacagihii gumaystaha ee talyaaniga iyo ingiriiska shilin soomaaliga maanta la isticmaalo waxaa si rasmi ah loo soo saaray wixii ka dambeeyey sannadii kun sagaal boqol shan iyo toddobaatankii kadib markii la qoray af soomaaliga waxayna lacagtu ka koobnayd shilin iyo waraaqo oo isugu jiray lambaro kala duwan waxaa jiray waxaa la yidhaha shilin lacagta oo oo qadaadiicda ah shilin nus shilin kumi oo toban ah tobanka kumi ah hal shilin ah taana waa nuska kumiga labaatanka taana ah dhururo waxaa jira xataa wax yaroo galuus laga ahayd taanaday kasii yartaa markaan xorriyadda qaadanay lacagta xaanshadaha timid iyaduna waa shan shilin toban shilin labaatan shilin iyo boqol boqolka waaba yareedba oo qof heli kara aanba jirin markaas boqol shilinoo daabacan boqol shilin oo xaansho ah ma waa xorriyadda kadib qof heli karo maba ninka boqol haysta waaba nin taajira haddana sideedaba lacagtu midoobaday ka weyn tahay tirada suuqa ku jirta waa la yareeyaa marka bangiga uu soo daawacayo markaa boqol soo daawaco kontonka waa inuu ka yaraado tiro ahaan uu ka bato inta suuqa ku jirto tobanka shilin waa inay ka badato markii circulationka laakiin boqol shilin wax badan wareegi mayso waa haysan kara waa dhowr qofood shilinka iyo nuska waa inuu nusku bato kumigu waa inuu kasii bato macnaha qiim ahaan kama badno laakiin cadadka laga samaynayo marka waxaad ku fikiree sida loo isticmaalo
hoos u dhaca qiimaha shilin soomaaliga ma ahan mid soo bilowday burburkii kadib ee sidoo kale waxa uu soo jiitamayey tan iyo xilligii ay jirtay dowladdii gacanka ee militarigu hogaaminayey markii laga soo labtay dagaalkii toddobiyo toddobaatankii ee lala galay dowladda xabashida etoobiya waxaa loo baahday ciidan cusub iyo shaqaale dowladeed oo hor leh arrimahan dartood waxay dowladdu ku qasbanaatay daabicidda lacago aad u badan oo isugu jiray shan boqol iyo kun shilin kuwaasi oo qiimo jibiyey lacagtii horay suuqa ugu jirtay halkii laga rabay inay dowladdu xakamayso lacagta oo bangiga dhexe loo dhigo kaydad lacagaha qalaad ah oo lagu xoojiyo lacagta shilinka xukuumaddu waxa ay sii waday daabacaadda ilaa lacagtu ay noqotay mid qiimi ahaan aad u liidataa kadib ayay haddana dowladdu isku dayday inay la timaado xeelad kale waxaana la daabacay lacagtii la dhihi jiray na labaatan na konton iyo na toban lacagtan waxay la kowsatay burburkii waxaana markii ugu horreysay suuqa soo gelisay dowladdii calimahdi inta badan gobollada dalka soomaaliya oo marka ay ka talinayeen jabhadihii waa laga diiday waxayna ku soo ururtay keliya ah muqdisho iyo gobolka shabeellada dhexe kuwaasi oo iyaga laftooda goor dambe iska joojiyey adeegsigeeda wixii intaa ka dambeeyey lacagta waddanka u soo hartay waxay noqotay kunka shilin oo isaguna waajahayay sicir barar kala duwan maadaama uusan waddanku lahayn dowlad iyo bangi dhexe oo baritara lacagta shilin soomaaliga ganacsato dhiig miirata ah ayaa tiro dhowr jeer ah ku dhaqaaqay daabicidda lacag cusub oo been abuur kun shilin ah iyagoona marar kala duwan ka soo daabacay waddamada yukrain iyo maleesiya iyadoo dhibaatada arrintan ay taagan tahay ayaa waxaa sicir bararka shilin soomaaliga cirka ku shareeray markii makiinadihii lacagta lagu daabici jirayba la keenay meelo kala duwan oo waddanka ah sida magaalooyinka cadaado boosaaso iyo muqdishoba markan ayuu kunka shilin la kulmay burbur iyo hoosu dhac midkii ugu darnaa abid ilaa markii dambe isagoo yaalla si aan ku talagal iyo wada oggol ahayn loogu wareegay dollarka maraykanka oo hadda qarkaba u saaran inuu noqdo lacagta rasmiga ah ee soomaaliya sida waddamada kostarika iyo banama tanina waxay ku timid kalsooni darrida ay dadka soomaaliyeed ka qaadeen lacagta shilin soomaaliga oo aan dowlad lahayn markii uu aad hoos ugu dhacay qiimaha lacagta shilin soomaaliga in muddo ahna ay sabaynaysay waddanku waxa uu sii guuray dhanka iyo dollarka maraykanka maadaama kunka shilin uu sii duqoobayo duugoobayo dabargo'ayana waxaana marar badan la isku dayay in gebi ahaanba laga takhalluso oo meeshaba laga saaro ololihii ugu weynaa ee lagu diidanaa lacagta shilin soomaaliga wuxuu dhacay sannaddii labadii kun siddeed iyo tobankii xilligaasi oo meelo kala duwan oo waddanka ah laga diidayba adeegsiga lacagtan oo khalkhalna lagu furay qiimaheeda waxayna ahayd xilligii ugu darnayd ee adeegsiga shilin soomaaliga laga joojiyey gobollada waqooyi iyo bartamaha soomaaliya dowladweyne iyo goboladan ay gaarka la yihiin waxaa ka mid ah lacagtii shilin soomaaliga ahayd kunka shilin uuna ugu weynaa uguna yaraa oo gobolada kale laga isticmaalo inaan laga isticmaalin labadan gobol ee hiiraan iyo galgaduud taas oo runtii ah arrin aad iyo aad u dhib badanoo lacagtu waxay ka mid tahay waxyaabaha astaanta qaran la yidhahdee ummaddu ay leedahay haddii ay zuusho yani macnaheedu waxay tahay ummaddu wixii ay lahayd ayaa meesha ka baxay halkan aynu joognay ee beledweyne haddii cadag la gadanayo waxay leeyihin waxaa lagu gadanayaa senti ayaa la tuurayaa dollar ayaa lagu gadanayaa sidaasa waxaan u noqonnay sidii gobol ka mida gobollada maraykanka mana nihin gobol ka mida gobollada maraykanka waxaan nahay ummad madax bannaan oo soomaali la yidhaahdo gobol gobollada soomaaliyeed ka mid ah iyo hiiraan iyo galguduud ay ka mid yihiin marka dhibaatadaas ayaga u gaarka ah in lala ogaado oo astaantii ummaddu ay lahayd ee shilin soomaaliga inuu meeshaas ka zuulay hala ogaado midda kale dollar markii wax kasta lagu gadanayo dhanka kalena dadka maraykanka jooga saacadaha ay shaqeeyaan ee dollarka uu ku soo galo dollar badan ayay shaqaystaan laakiin innaga waxaa in haysata shaqana ma jirto dollar badan oo dadkii soo gelin ma jirto dhaqaalihiina wuxuu ku beesgaraysan yahay dollarkii wixii ka dambeeyey sannaddii labadii kun siddeed iyo tobankii isticmaalka shilin soomaaliga waxa uu ku soo ururay gobollada koonfureed kuwaasi oo iyaga laftooda marar kala duwan ay sameeyeen isku dayo lagu joojinayo adeegsigiisa sanadkan laba kun lix iyo labaatanka oo bilihii ugu horreeyey aan ku guda jirno dhowr jeer ayaa la isku dayey in gebi ahaanba meesha laga saaro adeegsiga lacagta shilin soomaaliga waxayna diidmadu badanaa ka imaanaysay caasimadda muqdisho wixii ka dambeeyey bilowgii bishan aynu ku guda jirno ee abriil gobollada koonfureed ee laga isticmaalayay shilin soomaaliga waxaa ka timid diidmo aad uga daran kuwii hore ganacsatada ayaa markan iska soo taagay qaadashada lacagta shilin soomaaliga dibadbaxyo ay sameeyeen shacab oo ay ku doonayaan in lagu socodsiiyo lacagtan ayaa ka dhacay meelo kala duwan dibadbaxyadan waxba kama beddelin siyaasaddii suuqa ee lagu diidanaa lacagta intaa kadibna maamulka kooxda ridada ayaa isku dayay in si khasab ah uu ku socodsiiyo gudoomiyaha gobolka banaadir ayaa ganacsatada soomaaliyeed u caddeeyey inaysan marnaba suurtagal ahayn in la diido adeegsiga lacagta shilin soomaaliga ah wuxuuna tilmaamay in lacagaha maxalliga ay qayb ka yihiin tiirarka jiritaanka iyo halbowlaha dhaqdhaqaaqa dhaqandhaqaale ee ummadda taasi oo ilaalintaydu ay tahay waajib iyo mas-uuliyad ay dastuuri ah iyo damiirkaba na farayo sidaas daraaddeed gudoomiyaha wuxuu amar buuxda ku bixiyey in canshuuraha maxalliga ee la qaaday dowladda hoose ee qaado lagu qaado lacagta shilin soomaaliga ah sidoo kalena sariflayaasha ay aqbalaan inay sarifaan lacagta shilin soomaaliga ah ciddii diidana ay tahay qof galay dembi dad badan ayaa rumaysan in sabaynta lacagta shilin soomaaliga iyo hoosu dhacba ay sabab u tahay kooxda ridada maadaama aysan canshuurteeda oo ay ku jirto midda dekedda aysan ku qaadin lacagta shilin soomaaliga shilinka soomaaligana waa la badbaadin karaa maxaa yeeley keliya ma ahan waxa meesha ka baxaayo lacagta ee xataa jiritaankeena lacagta qayb uu ka yahay macal asaf waxaa ayaan darre ah inay horteena ku baaba'do lacagta horteenan ee wiil iyo gabar soomaaliyeed hooyo soomaaliyeed oo dadka weliba oo dabaqada hoose oo beeraha iyo xoolaha iyo caanaha iyo ka ganacsanaya maanta ay lacagta ay haysteen ay baaba'ayso waxay kaloo samayn kartaa dowladda canshuura tira badan ay qaadaa canshuurta guryahay qaadaa tan ijaarkay qaadaa tan maxaa bajaajtay qaadaa neem boqolaal nuuc mid kamid ah mid kamid ah haddii tira shilin soomaaliya ku qaada so haddii marka ay taxtay dowladda inay qiimo u yeesho shilin soomaaliya maxay samayn kartaa haddii tiraahdo lacagaha bajaajta laga qaadayo waxaan ku qaadanaya shilin soomaaliya shilin soomaaliya asigaaba la weyn doonaa waxaa laga yaabaa marka halka dollar inuu qiimihiisa noqdo toban kun maxaa dadku waxay bilaab inay shilin soomaaliya soo aruuriyaan soo qiimaha valuega shilin soomaaliya kor u kaca taasna maxay ka caawinay dowladda berri marka dabcan lacag waa lasoo samayn doonaa haddii lacag lasoo sameeyo lacagteeda oo qiimo leh ee lacagta ay keensan doonto ay ku bedelan doontaa marka waxaa isleeyahay haddii dhinaca wanaagsan looga faa'iideysto waa la badbaadi karaa dalka dhaqaalaha waddankana waa la badbaadin karaa waxaa kaloo la badbaadin karaa dadka oo masaakiinta ah guddi kooxda ridada ay u xil saartay kasoo talobixinta qiimo dhaca iyo sabaynta ku timid lacagta shilin soomaaliga ayaa ku taliyey in boqolkiiba labaatan canshuurta iyo mushaaraadka kooxda ridada lagu bixiyo lacagta shilin soomaaliga taasi oo ay sheegeen inay sare u qaadayso qiimaha lacagtan inkastoo go'aankan aysan dheg jalaq u siinin kooxda ridada waxaa la qaatay go'aan ah in dowladda cashuurta dekedda ay ku qaado lacag dhan boqolkiiba labaatan sidoo kalena mushahaarka iyo adeegyada kale ay ku bixiso boqolkiiba labaatan shilin soomaaliga haddaba maxay tahay sababta loo diidan yahay lacagta shilin soomaaliga maxaase ku soo beegay wakhtigan adag aqoon-yahan yuusuf oo ka faallooda arrimaha dhaqaalaha ayaanu su'aalaha sii hordhignay
lacagta shilin soomaaligu horta waxay ahayd lacagta keliya ee ka hartay sistamkii hore ee dowladda siyaad bare wixii intaa ka dameeyana lacag kale wadanku muusan lahayn iyada laftigeedu isbedelle iyo maraaxil bay soo martay oo mar shan boqol baa jiri jirtay markii dambena kunna wey jirtay marka shantii boqol aslan horey buuba isagu suuqa uga baxay waxaa suuqa ku harsanaa marka waxayd kun shilin kadibna waxaa soo baxay lacago kale oo iyada u dhigma ama mobile money transferka waxaa la dhaho ayaa soo baxay oo iyada la tartamayay oo lacagaha danabaysana oo iyada bedelkeeda aada loogu isticmaalaya goobaha ganacsiga iyo wax soo saarka labadaba waxa kale oo muddadii burburka ahayd wadanku uu qabatimay in unit of accountg waxyaabaha la gado oo dhan halbeega lagu cabirayo wuxuu ahaa dollar buu ahaa marka wadanku sideedaba lacagta rasmiga uu leeyahay doolarba u ah sidaa darteed lacagatani iyada laftigeedu waa iyadan dambe de waa iska duugowday waa iska baaba'day marka maadaama dadkii qaadanayana ay ganacsatada ahaayeen waxaa laga yaabaa inay door bideen inay lacagtoodii rasmiga ahayd maadaama hadda lacagta rasmiga u jirta ay tahay doolar inay midooda iskaga gaabsadaan lacagta shilin soomaaliga muxsinow horta sideedaba waxaa ku shaqeeya laba qolo un oo keliya ah waa dadka dabaqada hoose ah oo ganacsiyada yaryar ah ama tafaariiq leyda la dhaho iyo dadka xoolaha iyo beeraha iyo dalagyada iyo waxaasaa lagu iibin jiray waana dadka ugu muhiimsan ay ahaayeen xoolaha oo kale waa la dhoofiyaa marka kaashku sidaasuu ku dhaqaaqi jira oo ku socon jiray laakiin inta hadda abaartu ay dhacday oo xoolo dalagyadu ay hoos u dhaceen lacagtii kaashka ahayd cid qaataa la waayay sidaa darteed way qiimo beeshayo labaatan iyo toddoba meelahaasi ka soo kacday hadda markii la diidayay soddon iyo shan bay sii maraysay sidoo kale lacagta doolarka sii adkaanaysa sida lacag doolarka way sii dhacaysaa dadka ganacsada waaweyn wax soo dejiya ama shirkadaha iyagu lacagaha iska leh sida lacagaha mobile money transferka shirkadaha iska leh iyaguna marna ma isticmaalaan oo ma qabsadaan lacagtan shirin soomaaliga marka waa lacag loo kala waxay ka socotaa meelo yar bayba ka socotaa taasaa marka waxayba keentay markii dambe ciddii go-aanka lacagta iska lahaydee sariflayaasha iyo meelihii kale ee ganacsatada waaweyn ahaa inay aslanba iska diidaan iyagoo kolley waxay ku sababeynayaanna ay u badinayaan macnihii lacagta oo bedelkeeda aan lahayn oo lalayahay iyada laftigeedu meelo xadidan oo kooban bay bayba iskaga hartay oo hadda ay ka shaqaysaa marka gobolada soomaaliya laga hadlayo meelo yaroo kooban bay ay ka shaqaysaa kooxda riddada oo lacagta shilin soomaaliga u aqoonsan mid been abuur ah ayaa muddo aad u badan waxay ku howlnayd soo saarista lacag cusub waxaana ugu dambeeyey iskudaygii waddanka suudaan ka hor inta aan dagaaladu ka qarxin waddankaasi hogaamiyaasha kooxda riddada ayaa ku andacoonaya in sababta aysan u daabicin lacagta shilin soomaaliga ay tahay in looga baahan yahay toddobaatan malyuun oo dollar oo isugu jirta daabacaad iyo kaydka lacagaha qalaad iyadoona soddon malyuun oo lacagtan ka mid ah ay bixinayso hay-adda lacagta adduunka ee i m f hase yeeshee kooxda riddadu ay leedahay afartankii malyuun ee dollar ee dhankeeda laga rabay
lacagta la daabacayo waa run dhibaata waddanka ka jirta lacagteennu o dhan aan isticmaalnayo waa dollar teenii kalena way iska dhammaatay markii la daraaseeyey innagoo adeegsanayna dabcan bangiga dhexe ee soomaaliya waxaynu u baahannahay si aynu lacag usoo daabacanno lacag gaaraysa ilaa iyo toddobaatan milyan oo dollar soddon milyan lacag ah waa laynaga caawiyey oo si baynu u haysanaa waxaa inaga dhiman afartan milyan lacag gaaraysa oo lacag adagoo doolara inaan helno dalkeennu ma gaadhin inaynu lacagtaa aynu inagu iska bixinno tabarteedii maynaan yeelan waxaan ilaa iyo maalinkaa nimid ilaa iyo hadda orod ugu jirnaa in aan helno lacagtaas iyada oo aan dayn ahayn cid dowlado badan baan la xiriirnay waxaan xataa cod aada u raadinay in aan helno dowlado noo daabaca lacagta leannu lacagta in badan daabacadii gelisaa hadda ugu dambeysay waxaan wadahadal fiican kula jirnaa dowladda kuweyt waxaan rajaynaynaa inaan inaga caawiyaan dhammaan gobollada dalka soomaaliya waxaa laga isticmaalayaa lacagaha danabaysan ee mobile maniga oo iyaduna dollar ah adeegsiga dollarkuna waxa uu qayb lixaad leh ka qaadanayaa sicir bararka waddanka ragaadiyey inkastoo weli hadda aan si rasmi ah loo joojin adeegsiga lacagta shilin soomaaliga haddana buuqan yar ee taagan waxa uu dhibaato daran ku noqday dhaqaalaha waddanka magaalooyin badan waxaa xirmay sayladihii xoolaha iyo suuqyadii ganacsiga
waxaana ganacsadayaasha xoolaha gata oo degmada buulo fulayaan ka tirsanoo jooga oon ku noole qariiradeeda waxaan kuu hayaa meeshaan dadka dhibaatada cagabarar inuu taagan yahay oo koob shaaha la cabi waaye oo nuus kilo sukora la gada waaye oo arigii la gada waaye oo dadka ay leeyihiin dhallaana naga baahan xoolaha maqalaynaa saan yeelayna haddii waxna la ka gada waaye dadka waxaa weeye lacagta diidaaya waa dadka dukaanleyda ah oo ganacsatada ah ayagana waxay diidayaan wax kala ma ahe doolar kor laysii wado doolarka in la xakameeyo oo meel lagu xidho oo laysku og yahay ayay u baahanta arrintaan annaguna markaasaan wax socodsiin karnaa suuqa degmada buulafulay iyo ganacsigii xoola bal inooga waran wax la gatay iyo wax kala midna ma jiran saddex neefaa laga gadooriyay oo oo laxa ah siiradda dhanba waa la wada ogya dadka dhan islaamkana waa ogya waa la wada celshay xoolihii waa la gadan waay meelagaalaashadanay ahayd oo noolna oo barwaaqaysan oo wax kala socdaan oo maanta waxaan gadi jiray labaatan soddon neefaan gadi jiray oo keligay aan gadi jiray haddana neef waa calimay waaye shan bir neef maana calaamay maalagaa maanta wax dumaya ka soo qaaday taaganta dadkan cagabarar u taagan yahay walaayada islaamiga waxaan ka codsanaynaa lacagtan adig kaashkaad in naloo soo celsho dadka reer baadiyaha ah ee aan adeegsan lacagta mobel maniga ayaa markii ay magaalooyin ka yimaadaan waxay la kulmaan dhibaatooyin aad u daran oo ay ka mid tahay in lacagihii kaashka aan ka socon magaalooyinka oo aysan u shaqaynaynin xitaa ay waayaan mararka qaar waxa ay ku iibsadaan cunno iyo cabbitaan
adeer maanta magaaladii waa la oryaamiyey magaaladii oo maaragta iska ganacsan jirtay geeli lagu gadan jiray lo-da lagu garan jiray erega lagu gadan jiray neef lama alaamaynin nin oo lacag oo maaragta sagaal milyan oo laba neef lo-e aan ka soo gaday ee kanaana lacagta aan soo qaatay buulfulan iyo badar iyo iyo raashin waxaas aan ka gadana aan idhi hadda waa ii taalla si aan ka waxa ugu gateen waa waaye waa ii taalla hadda waa ii dhoogan tahay marka maalinta magaaladan lagama ganacsanin muslimiinta waa oryaantay lacagtii lacag soomaalida oo kaashkaan ahayd horta aan kusoo dhagan jirin inaan la soo celiyaan rabnaa abuurkii waaba gadan waaye marka anaga waaba iskooysahay lacagtii oo abuur gadashan usoo qaaday waa tana tana waay haa fiiri shoo digiraan usoo qaatay waa waaye wallaahi bilaah saanaa kooyishaaya shafartii saakay salaada aan kusoo takalahayna waana haysaa intaasoo dhibaato ayna haysa waka maxaa u tinaynaa intii lacag oo lacagtan oo lacag soomaalida oo kaashka ah inaan la soo celiy oo aan ku ganacsano oo hoonku howlgadan haa saasaan rabnaa ganacsatada ku dhaqan wilaayaadka islaamiga ah ayaa dhankooda sheegaya in sababaha ay uga baqayaan qaadashada lacagta shilin soomaaliga ay tahay in waayadan dambe wilaayaadka islaamiga ah la soo gelinayo lacago aad u badan oo laga keenayo magaalooyinka cadowgu haysto haddii iyaguna lacagta ay geeyaan caasimadda muqdisho aysan u shaqayn
walaalka waa ku dhowahay cabdifataaxow kulley lacagta shilin soomaaliga ah aad iyo aad baa saameyn noogu yeeshatay haddaanu nahay ganacsatada deegaankan magaalada buulafulay hadda aan joogno kulley jahwareeraha ka taagan lacagta shilin soomaaliga aad baa lagu kala adeeganayay hadda isbuucan hadda la joogo xoogoo jahwareeraha ka imaaday dhanka sarifka ah kulley waxaa waaye waxaa naga soo gaartay kulley anaga waa iska qaadan jirnay haddiiba oo magaalooyinkii waaweynaya aan ka soo adeeganaynay waa laga diiday haddiina soo gaartay anagana xoogo micnaha waa waa waa yaro gaabsanay marka jahwareeraha ka taagan kulley haddii haabaryahan waxaaba la arkayba lacagaha laga soo daabulaya magaalada baydhabo hadday noqoto dhanka xamar lacagaha ayadoo rastaysan baa waxaa laga soo raraya gawaarida caasiga loo yaqaano ayaa laga soo rarayay tuulooyinkiyaa la wada keenaya xoolihii baa saas looga iibsanaya xoogoo anagana waxaa shaki naga geliyey lacagahaas xagga laga keenayay aad bay micnaha saameyn weyn noogu yeeshatay waxaan ka shakinayba lacagta inay magaalada lagala soo ordayoo meelahan tuulooyinku laga oo lagu xaalifin rabo dadka reer baadiyaha lagu aruurin rabo dadka reer baadiya markii lagu aruursana haddana waxaa waye lacagtii waa la diiday in la dhaho meel meel la geeya la waayo saameyn aaday noogu yeeshatay lacagtaas boqolkii boqol aaday hadda ganacsigeena aaday hoos ugu dhigtay baryahan gadoodka ka dhanka ah lacagta shilin soomaaliga waxa uu sababay hoos u dhac dhaqaale iyo mid miisaaniyad dadka saraflayaasha ah ayaan sidoo kale waxaan weydiinay saamaynta dhankooda ay ku yeelatay arrintani sarifka waa saameyn weyn ayuu nagu yeeshay culeys ayuu hadda nagu keenay culeysyada waxaa ka mid ah waxaynu samayn jirnay shilinka soomaaliga a lanoo keenaa doolarkaan bixin jirnay doolarkaa lanoo keeni jiray shilinka soomaaliga aan bixin jirin nina wuxuu keeni jiray shilin soomaaliga doolarkuu qaadan jirin nina doolaruu keenaa shilin soomaaliga u baahan yahay marka hadda waa firaaq weyn ayaa soo galay hadda meeshii ka muuqda maanta wax shaqaa maan qaban aniga waa iska joogay shilinka oo la diiday darteeda nin walba uu ku imaana wuxuu leeyahy shilinkaanaan wata shilinka soomaaliga ah doolaraan rabaa wuu leeyahay marka saa darteeda annagana meelaan geyin hadda ma hayno wax cidnoo damaanad qaadaysana ma hayn saa darteeda marka shaqadii saasay u istaagtay marka lacagaha ku yaala oo kale adig tusaale ahaan inooga waran meeqay dhanta lacag fiican ayay taalla hadda adig dhowr jawaan waa kuu muuqataa hortaaday taalla shilin soomaaliya waahay kuwo kalena way jiraan ganacsatada ayaa dhabar jabka ugu badan uu soo gaaray maalmihii lasoo dhaafay kuwa yaryarna waxay baqarka u saaran yihiin inay suuqyada ka baxaan haddii xaaladdu ay sidan ku sii socotana waxaaba laga yaabaa in sicir barar cusub uu waddanku galo sidoo kale dadka da-da ah ee aanan aqoon adeegsiga lacagaha mobil maniga ayaa jahwareer dhanka maaliyadda ah uu soo waajahay dhibaatada ugu daran ee arrintan waxay haysataa dadka muslimiinta ah ee ku nool meelaha aan anteenooyinka lahayn ee ka tirsan wilaayaadka islaamiga ah kuwaasi oo lacagtii ay isticmaalayeen ee shirin soomaaligana laga diiday tii mobel manigana aysan haysan
un waxaawaana lacagta un adeegishan lacagta kaasha ay ahayd markaasna dhalaangoya u dirishan shantan nuqaad shantan boqol qaad shan oo afartan kun qaad tobankan qaad labaatankan qaad isnaana adeegitan wulultiidi waa weyn markii baadii dhoognay taleefaanna munu bahali dad meeshaan ateena ma laha koow haddii dad hadda taleefaan beesay ifis uu shirtan manihi beesita urkal furfurteen hoolaha nafa kidisteen hoosha kaashaa ka gaasheen unun markii dhulan ateena ma laha saasaa shirt lacagta mashaqeeda lacagta mintaa ka ruusinay boorsada kuwadana goofeed way ebereed way waata inaan laga ruuya baayaa loortaa kaana kuwadnaad qabaad dhibi nu keenay bered kana nu keena sidu waxaa socotana intii oo lacagta nu kal socoto oo kaashikan socoto wahiib urfina kal furfurnay ifis may aligay kalu sidu ilaahay boga ataarar bala ifis bastuurkar nijaasi igtahay sidii nabad shilin soomaali inta ur isticmaalnay kii urku noolnay shilin soomaali sidii nabad haddaba in lacagta shirin soomaaliga la diido yay dani ugu jirtaa horta waxay dani ugu jirtaa lacagta shirin soomaaliga waxaa jira lacaga bedelkooda oo oo shaqaynaya baa jira sida lacagaha danaabaysanoo mobil money transferka la dhaho qoladaasi jaanis baa u banaanaaday dalabkooda aada u badan doona weliba waxay gaari doonaan hadday keligood suuqa kusoo haraan inay barnaamijka khidmadaha ahaa hal dolar tuur dhibic hal khidmada lagaa jaran doona xawaalada camal inay noqotaaba laga yaabaa waayo hadda waxa arrintaa diidani waa kaashka wax badanoo naga hortaagan yahay waxa kale oo magaranaysaa iyaduna jaanis u banaanaan doonaa oo magaranaysaa ka faa'iidaysan doona waxa waaye dadka wax soo dejiya oo iyagu ay dhib ku qabay awalba kaashkan oo maadaama waddan kale ay aadi doonaan iyaga dadku markasta waxay ugu jirtaa dollar lacagta kaashka ana dib waxay ugu celin jireen suuqyada sariiflayaasha marka dhibbay ku qabeenoo gacan labaad wax la dhaho yaa laga yaabaa inay wax doolarka kusoo kusoo qaadan jireen marka labadaa qolaa hadda la qiyaasi karaa dadka dadka ka faa'iidaayo ma laga yaabaa in sidan ay meesha uga baxdo lacagta shirin soomaaliga muxuuse yahay xalka arrintani waxaa mar kale arrintaasi ka hadlaya aqoonyahan yuusuf oo bartay cilmiga dhaqaalaha
maadaama hadda sida wax u socdaan markaan wax ku qiimayno in lacag ay suuqa ka baxdo horta waxaa yeeli kara waa system haddiiba systemkii uusan hadda ogolayn in lacagtu ay suuqa ka baxdo hadda waxaan tusaale noogu furan maamulka puntland oo kale markuu lacagta kaashka diidaya nidaamiyan yay u diideenee dadku way rabeen hadda tan cagsigeeda meeshan ka socota oo macnihii sistamyadiina waa ogol yihiin ganacsatadii marka ma socon doonto oo wax laga yaaba ayaamo yar inuu isbedbedel ku dhaco oo uu hoos u dhaco qiimihiisuna uu yaraadaa laga yaabaa laakiin in asal ahaanba laga guuro waxa laga yaabaa inay dhici weydo midaasi mana la qiyaasi karo hadday dhacdo in laga guurona waa in la helo bedelkeed waxa looga guuri karaa waan aaminsanahay ani in dadka kaashka haysta la siiyo lacagaha danabaysan oo bediil ah ama loo ama lacag kaasho cusuboo cusub loo keeno labadaas qodob un laakiin in sidaan lacagtan ay ku joogsato waxaa ka dhasha nidaamada dhan inay ku burburaan oo dadka intaa la eg hadday kacaan wax laga yaabaa inay dhib badan ay ka dhalato mushkiladan hadda kaashka ah waxa lagu xallin karaa waxay tahay laba qodob ama saddexba waa lagu xallin karaa mid waxay tahay in la xadido horta lacagaha mobile money transferka oo xad loo yeelo oo lacagaha sintiyaadka iska tuuraya laiska tuuraayo ama shan iyo labaatanka sinte ama halka doollar iska dhacaya horta inay xad lahaadaan sida adduunkaba ka jirta qodobka labaadna wuxuu yahay in sistamka laftigiisa uu lacagtan dhaqan gasho haddii la rabo in dadku ay qaataan tan tan kaashka ah inay dhaqan geliyaan iyaga laftigooda oo ay meel kasta ama qof kasta oo sistamka ka shaqaynaya uu isticmaalo ama mushaharaan uu qaato lacagta iyada ah kadib qofkaasi suuqu la tegi doonaa haddii nidaamkii uu lacaga dollar ama ama mobile money transfer isagu wax ku qabsanayo suurtagal ma noqonayso suurtagal ma noqonayso inay ganacsataduna ah, maaragtay haddii adiguna kaashi qaada anna e v c iisoo tuur ay noqoto iyagu hadda way ku adkaanaysaa iyaguna inay kaasha dhow qaataan marka waxaa kaloo lagu socodsiin karaa waxay tahay in systemka central bankiga ah uu shaqeeyo oo systemka central bankiga inuu shaqeeyo waxay tahay maadaama hadda caqabada ugu weyn ee maanta lacagta looga cabanayo ay tahay dildilaacan iyo jeexjeexnin iyo waxaan in bedeli kara ha oo intii lacagta loo geeyo boqol kun oo jeexjeexan boqol kun oo nadiifa keeni kara toddobaadkan intaas ayaan ku soo gebagabaynay barnaamijka sahanka dhaqaalaha kulan dambe ayaa inoo ballan ah assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
وهزت روعة الصنع قلوبنا
تجلت قدرة الباري بكوننا وهزت وهزت روعة الصنع قلوبنا لوحة مشرقة جمالها خلاف صورة مضيئة إبداعها ينسى لوحة مشرقة جمالها خلاب صورة مضيئة إبداعها ينساب